xaalado dhanka nolosha ayaa soo wajahda bulshada ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan baahayaha ugu daran ay degmada wajahayso waxaa ugu daran biyaha sida uu sheegayo gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee degmada matabaan nolosha marka la yidhaahdo niyo waxaad og tahay degmada matabaan boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan aan dhahno waa dad xoolo dhaqataa waxaad og tahay sanadkan inaysan roobabkii iyo barwaaqadii aysan sidii u di'i jirtay aysan u di'in sidaas la adligee dad xoolo dhaqataa waad dareemi kartaa hadday tahay dhankii biyaha iyo hadday tahay calafkii xooluhu ku noolaan lahaayeen intaba sanadkan waa aad bay uga xun yihiin marka haba ugu darnaado abaar marka la yidhaahdo waa labo midna waa mid biyo wadato oo biyo leh oo ilaahay kuma darnaada haba roob yaraata laakiin weelasha u biyoobaan midna waa mid aanba kor allaba roob alla uusan ka keeninba oo abaar la dhihi karo degmada matabaan gal hadda maanta biyo ugu jiraan ma jiro meel hadda barkada u biyoobay la dhihin karaa ma jiro waad ogtahay dadku waxyaaba gacan ku samaysa ayaa la samaystay sida bacaha dhulka la geliyo sida barkadaha ayaa la samaystay godadkaas oo kaleeto oo biyaha lagu kaydsado xilliga roobka marka ayadana hadda maaragtahay dhankaas wax saaciidaada kama haystaan sanadkan biyo ma gelin waxaa keliya lagu noolaan karaa sanadkan waa ceelalka riigga degmada matabaan waad og tahay ceelka riigga haddii uu biyo yareeyo meesha keliyaho biyo loo dooni karaaho waa meesha la yidhaahdo ceel gaala ugu sukayso inta kilomitir iyo cadadka u jirtana waa dareemi kartaa marka niyahow haddii dhanka nolosha la yidhaahdo sanadkan dadka xoolo dhaqatada ayaa ugu liid ayagana waxaan rajaynaynaa inaan maaragtahay ilaahay baa xal haye xoolahon beec lahayn wadankiioo maaragtahay xoogaa duruuftaas iska jirto degmada matabaan hadda saacaddan waxay u baahan yihiin in la garab istaago dhan walba ay maaragtahay dadkaas xoolodhaqatada u badan ee degmada ku nool gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa guud ahaan hay-adaha caalamiga ah iyo maamulka hirshabeelle ka codsaday in xaaladan bilaadanimo ee ka jirta degmadaasi loo soo gurmado isla markaana ay ugu daran tahay abiyaraan soo wajahda degmada